aad baad u mahadsan tahay haatanna ku soo dhowaada wararka caalamka in ka badan labaatan qof ayaa ku naf waayey daadad xooggan oo maanta ku dhuftay dalka maraykanka wararka ka imaanaya dalka maraykanka ayaa ku warramaya in gelinkii dhexe ee maanta ay daadad xooggan iyo fatahaado ka dhashay rabab mihiigaan ah ay ku dhufteen gobolka texas ee dalka maraykanka sawiro ay warbaahinta soo bandhigtay ayaa lagu arkayey daadad xooggan oo jebinaya buundooyin iyo biyo xowli ku socda oo qulqulaya waddooyinka waaweyn iyo goobaha bannaan ee magaalooyinkaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dhankiisa daadadkan maanta ku dhuftay qaar badan oo ka mid ah gobollada maraykanka ku tilmaamay wax laga naxo iyo dhacda la yaab leh xaalad deg deg ah ayaa looga dhawaaqay dhowr gobol oo ku yaala dalka maraykanka kadib markii qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi ay ka go'een waddooyinka iyo khadadka telefoonka sababo ku aadan daadadka xooggan ee ku dhuftay inta la xaqiijiyey ilaa iyo iminka waa dhimashada afar iyo labaatan qof oo ku dhintay fatahaadaha ku dhuftay gobolka texas ee dalka maraykanka warbaahinta ameerikaanka ayaana tebinaysa in ilaa iyo hadda ay jiraan shan iyo labaatan qof oo weli ay baadigoobayaan kooxaha gurmadka degdeg ah oo aanan geeri iyo nolol toona lagu haynin geeska kale tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo culus oo ay yuhuudda ka fulisay koonfurta lubnaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gumaystaha yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqaymo ka geystay koonfurta lubnaan kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee dalkaas diyaaradaha yuhuudda ayaana ilaa iyo afar duqayn oo dhanka cirka ah la beegsaday laba baabuur oo marayay degmada bintujubayl iyo guri ku yaala degmada xasbiya ee koonfurta lubnaan wadarta guud ee dadka ku dhintay duqaymahaas ayaana lagu sheegay hal qof halka ay ku dhaawacmeen shan kale kuwaas oo laba ka mid ah dhaawacoodu uu yahay mid halis ah sida ay warbaahinta u sheegeen ilo wareedyo xogogaal ah yuhuudda ayaa maalmo markii ay joogto duqaymo gaadmo ah ka fulisa koonfurta dalka lubnaan iyadoo sheegtay inay ku dishay xubno ka tirsan ururka shiicada ah ee iskugu yeero xisbullah balse duqaymahaas ayaa inta badan waxaa wax ku noqda dad rayd ah ugu dambayn dad hor leh ayaa maanta ku shahiiday duqaymo ay diyaaradaha maamulka yuhuudda ka wadaan jiida khaza wararka gelinkii dambe ee maanta ka imaanayey xeendaabka go'doonsan ayaa ku warramaya in ka badan lixdan iyo afar qof oo ku shahiiday duqaymaha diyaaradaha yuhuudda duqaymahan ayaa si gooni ah u beegsaday mandiqadaha kale ah albariij iyo mandiqada almuwaasi ee ku taala galbeedka khanyunis iyo xaafadda al-sheikh ridwaan oo iyadana dhacda galbeedka magaalada khaza dhanka kale ciidamada yuhuudda ayaa maanta loogu dilay laba askari halka looga dhaawacay laba kale howlgal ay maanta kooxaha muqaawamada ka fuliyeen khaza sida uu ka marakacay wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuudda wararkii caalamkana halkaa ayuu ku idil yahay dhegaystayaal